hayadan duulimaadada qaramada midoobay baa nacasuntay guddi farsamo oo hargeysa ka tagta anigaan hogaaminayo laba qof ah iyo guddi kale oo dhigooda oo muqdisho ka timid labadaa guddi ee farsamo isu yimid waxaana ujeedadu ahayd de in laisla soo dhaweeyo bal qaabkii farsamo ahaan hawadii loo maamuli lahaa arrintaasi shirka ujeedadiisa ahayd markaan meeshii tagnayna waxkii ka duwan aan ku nimid maxaad ula jeedaa wixii wax ka duwan ayaan kala kulanay waxaan u nimid qabiyo qoraal heshiis aanaan ogeyn meel lagu kala saxeexday qabiyo qoraalkaasoo runtii aan wax xidhiidhaba la lahayn wadahadaladii soo socday iyo heshiisyadii soo socday iyo isfahamkeygii beesha caalamkala goobjooga ka ahayd intaa layska dhigay baa waxaa lasoo qoray in xaruntii muqdisho toos loo geynayo hawadii halkaana laga maamuli doono annagoo somalilan aan hoos tegi doono halka marka qabiyo qoraalkaas hadda aad ka hadlaysa ee sidaa u qoran yaa isla gartay yaa sidaa u qore dowladda federaalka iyo hay-adda ekawa isla gartay oo meel montreal laydhaabay isugu tegeen halkaasay ku kala saxeexdeen marka hay-addan ekawan waa hay-adda caalamiga ah ee duulista hawada oo qaramada midoobey ay u egmatay inay maamusho hawada soomaaliya annaguna waxba kamaanaan ogeyn dabadeedna idinka maxaad fasheen markii arrintaas ay dhacday annagu waxaanu sheegnay mowqifka somaliland taagan tahay waxaa horta marka sharaf xubin sharafeed meesha u joogay safiirka turkiga u qaabilsan somaliland iyo soomaaliya mawqifkii somaliland baanu si waadixa u sheegnay waxaanu sheegnay inaanu diyaar unahay in hawada la wadaago oon la siyaasaday waxaanu sheegnay inaanu walaalada ku ixtiraamayno inaanu waxa leenahay o la wadaagno laakiin xaqayga aanu dooni inaanu sheegnay safiirka turkiga waa noo garaabay wuxuu meesha ka sheegay in sidaa lagu heshiyo noo markhaati furay haddana walaaladii kamay arrintii dhagumay jalaqsiin cumar marka dowladda federaalka wufuudi ka socotay ee kulanka nairobi fadhiday markii aad arrimahaasi aragteen ma kala hadasheen wufuuddaasi runtii wufuuddaasi walaal wufuud waxay ahayd runtii awoodna aanu lahayn halka inay go-aan ku gaadho qabiyo qoraalada soo socday iyo heshiisyada montreal ay kusoo bileen bay daba socotay waxay tanaasulaad ka samayn karayni halka go-aan ku gaari karayen muu jirin ciddan anagu martida wahaynaba iyaga maahayn hay-adda ekawa ayaanu ka silin position ama meel dhexdhexaada inay istaagto waayo hawadu maaha wax siyaasad geli kara maaha wax cid asbuubi karto waxa weeye somaliland iyo soomaaliya maanta hal sirkumasibay kuwada ayay kuwada hadlaan taawirka hargeysa ku rakiimka muqdisho ku rakibani laba firq hal firkumasiyo isku mida buu leeyahay runtii haddii mar hawada lasoo wada galo way khalkhalaysaa macnaheedu wuxuu noqonaya inay nairobi iska sii taalno marka iyagoo sidaa farsamo ahaan u garanaya anagu waxaan u aragnay dad aanay dadka ahayn inay wuxoodii la soo wareegaan horena waa laysula tiray riboldadii hay-adda ekawa samaysay oo dhanna waa lagu sheegay in aviationka somaliland uu ka horumartay ka koonfurta marka in xarunta hargeysa la dejiyo guddi isku dhafa la sameeyo taasi wax garaal oo cid walba isla qirta bay ahayd marka inta wixii oo dhan la iska dhiga meel in haddana meel wada meel ay usocota aan gareen la maro annagu waxaan u aragnay runtii in lagu ciyaariyo masiirkii hawadan arrintan aan dhab laga ahayn cumar sanadkii lasoo dhaafay heshiiskii turkiga ee duulista hawada aad ku gaarteen idinka iyo dowladda federaalka waxa uu dhigayay in hawada soomaaliya maamulkeeda qaramada midoobey laga soo wareejiyo oo magaalada hargeysa guddi isku dhafa ay xarun u noqoto ilaa iyo haddana dowladda federaalka war rasmi ah oo ku saabsan in heshiiskaasi ay ka baxda sida hadda aad ku doodaysa ma hayna marka amay arrintu un tahay tuhun iyo kala shaki hareeyey alkumida iyo hawsha guddigaasi guddidii farsame wey jirka aydin la sameeya baanu diyaar u nahay beesha caalamkaanu ka dhuul sugaynaa walaaladii soomaaliya ka baxay tiraba laba jeer guddidaas iyo imikana awood isu bandhigay inay keligood hawadii la wareegaan iyagoo awoodna aanu lahayn shaqaalena aanu haysan farsamo ahaan iyo amni ahaanna aan suurtagal ahayn maanta intuu xamar hawadaa la geeyo laga maamulo haddii inagoo eegayna wadciga dadkii soomaaliyeed maanta ay ku nool yihiin heshiiskii iyagaa laga sugaya inay ixtiraamaan iyagaa laga sugaya dariiqii wadahadalkii wanaagga ee waxna ku saxmay inay kusoo noqdaan iyagaa heshiiska ka baxay iyagaa guddiin doontaan waxay heshiiskii somaliland laba jeer la galeen beesha caalamka goobjoogka ka ahayd ee ummadoo dhan loo baahiyey ba waxa uga bixin iyagaa weydiin doontaa annagu laakiin dariiqaasaanu taaganay dariiqaan kaa ahay inuu hawada lagu maamuli karo gaar ugu qaadan kartaana ma jiro